magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay barnaamij maalmaal oo barnaamij lagu garab istaagayo dhalinyarada hal abuurka leh ee soomaaliyeed daafurka barnaamijka maalmaal ayaa waxaa ka qeyb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya ganacsato soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah dhalinyarada hal abuurka oo lagu casuumay agaasimaha maanmaal sacdiya siyaada ayaa faahfaahisay sida uu u shaqeeyo barnaamijkan maalmaal walaalkay horey soo idinkugu sheegay waa barnaamij horey waxaa loo arkay inay jireen barnaamijyo ka duwan kan annaga aan hayno oo ka mid ay yihiin runtii dragnsden maxaa la dhahaa sharks apprentice so waxaan rabnaa waxay tahay think global build local imbact somalia horey waa loo qabtay balse sidaan u qabanayna way ka duwan tahay research baan suubina labada kun iyo koo iyo tobankii ilaa iyo afariyo tobankii waxaa noo soo baxay in runtii haddii aan rabno ummadan inaan wax u qabanno aan ku dadaalno empowerment education employment and entrepreneurship saddexdii hore baan ku bilownay entrepreneurship anagoo kusii wadno caqabadaha barnaamijkan cobikaad ma naqan karno sababtoo ah caqabadaa jiraan ma ahan dad investmentiga ay suubinayaan ay tahay mid accessible ah waa short term waxayna xoogga saarayaan entertainment maalmaal intaas way ka duwan tahay waa wax soomaali ay suubisay u suubisa soomaali soomaalina ay u codaynayso shacabka soomaaliyeed ayaa u codaynayo qofkii istaahilo in la maalgeliyo ay u arkaan inay faa-iidada dantooda iyo dalkoodaba ay ka dhex arki karaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay barnaamijyada lagu horumarinaya dhalinyarada soomaaliyeed ayna dhiiragelinayaan barnaamijka maalmaal magaalada muqdisho qofkii joogay lix toddoba sideed sagaal toban sano ka hor maanta haddii aada fuusho dabaqyada dhaadheer kala garan maysid inaad joogto aada sababa oo beri dhexaas aada u dhismaysay iyo nairobi iyo south africa magaalo madaxdeeda inaad joogto kala garan maysid we should be very proud waxa aynu qabsanayno garowe haddaad tagto baydhabo haddaad tagto kismaayo haddaad tagto dhuusamareeb haddaad tagto ma aha siday toban sano ka hor ahaayeen ma aha marka yaan laydin odhan soomaali waa loo soo gurmanayaa oo keliya adduunkiina inaga daal maalinta waxaan u soconnaa spain development for financing baa laga hadlayaa investment baa laga hadlaya iyo maalgashiye cid ku quudinaysa oo soddon sano markaynu koriba weynay ila ilmaha waxaa lagu hayaa meel yaroo waa la koriyaa markaad kori weydo waa in cilmi kale lagu raadiyo innagaa isku tashanayna halkan yararkaa waxay yidhahdaan shout out miyuh waxaanu shout out siinaynaa qof walba oo dhallinyaro ah oo hal abuur la yimi iyo intii maalgelisayba aad baan idiin salaamayaa dowladduna si weyn bay idinla shaqaynaysaa barnaamijka maalmaal ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii dhalinyarada soomaaliyeed loo maalgelin lahaa si ay u soo saaraan wax soo saarkooda iyo xirfadahooda hal abuurka leh